dalka maraykanka waxaa ku sii xoogaysanaya dadka cunsuriyiinta ah ee beegsanaya dadka aan u dhalan dalkaas ee soogalootiga ah wararka ka imaanaya dalka maraykanka waxa ay sheegayaan in gaal xag jir ah uu weerar ku qaaday dad soogalooti ah oo ku sugnaa xarun ku taalla gobolka texas ee dalka maraykanka ugu yaraan toddoba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka uu geystay ninkan ameerikaanka ah ee cunsuriga ah gaari uu watay ninkan ayuu jiirsiiyey dad ku sugnaa xarun lagu qaabila dadka soogalotiga ah oo ku taalla gobolka texas ee dalka maraykanka dadka weerarka lagu qaaday ayaa xarunta ku sugayay gaadiid bas ah kuwaasoo doonayay inay goobta ka raacaan afhayeen u hadlay booliiska gobolka texas ayaa shaaca ka qaaday in nin watay gaari nooca tartanada lagu qabto uu weerar gaari jiirsiin ah ku qaaday tiro dad ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xarun lagu qaabila dadka soogalotiga ah taasoo ku taalla koonfurta gobolka texas afhayeenku waxa uu xaqiijiyey dhimashada toddoba ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta iyo dhaawaca ku dhowaad toban kale waaxda waxaa loogu yeero badbaadada qaanuunka ee dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in falkan ay ula tacaamuli doonto inuu yahay mid aan loo qasdin maadaama ay wararku tibaaxayaan in ruuxa weerarkan geystay uu u bareeray inuu weerar ku qaado dadka ku sugnaa goobta qaar ka mida dadka goobjoogayaasha ah ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ruuxa kaxaynayay gaariga ka hor inta uusan weerarka fulin uu aflagaadeeyey dadka ku sugnaa afaafka hore ee xarunta intaasi kadibna uu si xawaare sare ah ugu soo kaxeeyey gaariga taasoo sababtay dhimashada toddoba ka mida dadkii goobta ku sugnaa iyo dhaawaca ku dhowaad toban kale weerarka gaari jiirsiinta ah waxa uu ahaa mid nagula kadiyey ayuu yidhi luwiis hariira oo ka mid ahaa dadka ku dhaawacmay weerarkan wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka venezuela isna waxa uu yidhi waxaan ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay waxaa yimid ninkan dilaaga ah waxa uu noo geystay ihaano isagoo intaasi kadib si bareer ah gaadhiga u jirsiiyey dadka qaar ka mida dadkii ku sugnaa goobta ayaa ugu dambeyn ku guulaystay inay istaajiyaan wadaha gaariga iyadoona ay gacanta ku dhigeen booliiska maraykanka waxa uuna hadda wajahayaa eedeymo kala duwan shabakadda a b c ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa shaacisay in booliiska gobolka ay fureen baaritaan ku aadan in dhacdadan ay ahayd mid ula kac ah iyo in kale balse qaar ka mida madaxda dowladda maraykanka ayaaba dadkooda ku dhiirageliya cunsurinimada toddobadan ruux ee dhintay ayaa qayb ka ahaa shan iyo labaatan ruux oo afaafka hore xarunta ku sugayay gaadiid bas ah dalka maraykanka ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale uga dhacay weerarada cunsurinimada ah ee ay geysanayaan gaalada xagjirinta ah ee ameerikaanka ah xukuumadda washington ayaana had iyo jeer qiil u raadisa falalka ay ku kacayaan dadka gaalada ah